أيها الإخوة والأخوات walaalihiin shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah kitaabu siyaam min buluuqi almaraam min adillati alaxkaam casharka koobaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كتاب الصيام halkan waxaynu ka gelaynaa kitaabu siyaam kitaabka soonta ku saabsan soontuna waxay ka mid tahay yacni faraa'idda diinta ayay ka mid tahay bal ee arkaanta islaamka ee shanta ayay ka mid tahay nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna moxameda rasuulu llah wa iqaami asalaati wa iitaa'i azakaati wa sawmi ramadaani wa xaji ilbeyt marka arkaanta islaamka ee shanta ah ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu inoo sheegay in markaa soomka bisha ramadaan la soomaana inay ka mid tahay saasuu inoogu sheegay soomkuna sidiisa waxa weeye waa waajib soomka ramadaan la soomaa aayaadka qur'aanka ah baa lagu waajibiyey kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum yacni waxa weeye aayaadka qur'aanka lagu waajibiyey axaadiista nabowiga ah baa lagu waajibiyey yacni muslimiintoo dhan baa ku ijmaacay sidaas aawadeed cidda markaa bisha ramadaan in soonkeedu waajib yahay ciddii dafirtaa waa ku gaaloobaysaa oo milladda islaamka waa ka baxaysaa milladda islaamka waa ka baxaysaa waa ku gaaloobaysaa ciddii markaa dafirta wujuubkaas ruuxii markaa soomi waaye soonkii ka tagana waxa uu yahay ruux markaa waxa weeye faasiq ah ogaan hadduu uga tago cudurdaar la'aanteed waa ruux markaa faasiqoo waciid iyo goodi mutaystay weeyaan yacni markaa hadduu ka tagana oo ogaan uga tago isagoo cudurdaar markaa ka madhan waxaana markaa waxa weeye soo arooray waciiddo iyo goodiyaha soo arooray oo nebigu sala allahu alayh wasalam ciqaab baabuu u sheegay yacni la ciqaabi doono cidda waxa weeye wakhtigii aan markaa iyadaan qorraxdii si fiican u dhicin oo aynu yacni markaa qorraxdii ay yacni markaa wax ka soo jeedaan qadar ka midii qorraxdii ay soo jeeddo cidda waxa weeye iska afuraysa ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam ciqaab u sheegay xadiis saxiixa oo goodi yacni iyo ciqaab u tilmaamay bal waxaad ka warrantaa ruuxii daqiiqada ka hormariyey wakhtigii afraadda ayaa markaa ciqaab loo sheegay ee bal ruuxaan soominba isagana ka warran ruuxaan soominba saw isaguna yacni kamaba sii darra culammada qaarkoodna waxay yidhahdeen sida dahabi oo kale yacni muslimiintu waxa weeye qofka markaa yacni aan soomin ee soonka yacni ka taga inuu ka xun yahay oo ka daran yahay qofka waxa weeye markaa khamriga cabbaya iyo ka zinaysanayaba inuu isagu ka xun yahay ayay markaa waxa weeye markaa culammada markaa muslimiintu ay qabaan culammada muslimiintu oo haddii la eego qofka aan soomayn iyo qofka waxa weeye sinaysanaya khamriga cabbaya waxa xun qofka marka aan soomayn baa xun qofka aan soomayn ayaa xun markaa soonku sidaas iyada ah ayaa arrinkiisu u wen yahay xadiidka lix boqol iyo konton can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waxau uhi laa taqadamuu ramadaana laa taqadamuu ramadaana ramadaan ha kala hormarina ramadaan ha kala hormarina bisawmi yowmin maalin soonka la soomaaye ha kala hormarina walaa yowmayni laba maalmood soonka la soomaayana ha kala hormarina ilaa rajulun kaana yasuumu sawman falyasumhu ilaa rajulun nin mooyaane oo kaana yasuumu ahaaday mid soomaaya sawman soom soomaaya falyasumhu kaasi ha sooma ilaa rajulan iyo ilaa rajulun labada mid walba markaa waa jirtaa ilaa rajulan muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey rajulan oo la nasbiyo ilaa rajulunna bukhaari marka ayaa u soo wariyey bukhaari ayaa markaa u soo wariyey marka riwaayaadka bukhaari riwaayo ka midi waxay sheegaysaa ilaa an yakuuna rajulun marka waxa weeye asalkuna wuxuu ahaa in waxa weeye ilaa rajulan in la yidhaahdo ayaa marka awfaq lilqawaacid ah oo qawaacidda u waafaqsanaan badan marka laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin ramadaan ha kala hormarina maalin in la soomo walaa yowmayni iyo laba maalmood in la soomo ha kala hormarina ilaa rajulan nin mooyaane ama ilaa an yakuuna rajulun nin inuu waxa weeye markaa jira mooyaane ninkaasoo kaana yasuumu sawman ninkaasoo soon soomi jiray falyasumhu kaasi ha soomo marka kaanada riwaayada bukhaari ay siyaadisay riwaayaadka bukhaari mid ka mida ay siyaadisay waxa marka ay noqonaysaa kaana taama sida saaxibu tawdiixba yani uu markaa tilmaamayo nin markaa soomi jiray inuu ahaa nin inuu jiro mooyaane ninkaasoo kaana yasuumu sawman soom soomi jiray falyasuumu kaasi ha soomo muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariyey xadiidkani waxa uu sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu reebay oo nahiyey labada maalmood ee ka horreeya bisha ramadaan ee shacbaan ugu dambeeya in la soomo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu nahiyey waxaa laga soo reebay un ruux markaa caado u lahaa soon sunno ah markaa soonkii sunnahaee uu caadada u lahaa isagu waxa weeye waa iska wadan karaa wakhtigay ku beegantaba markaa waa soomi karaa tusaalihiisu waxay ahaatay ruux baa wuxuu markaa yacni caado u lahaa inuu waxa weeye isniinta iyo khamiista oo labaduba ay sunno tahay in la soomo inuu soomo ayuu caado u lahaa dabeedna maalintii khamiista ama maalintii isniintaa waxay ku beegantay maalintii shacbaan ugu dambaysay bay ku beegantay lama odhanayo wakhtigan markaa waxa weeye inaad soonto ma ahee noocii laga soo reebay weeye ilaa rajulun kaana yasuumu sawman falyasumhu waxaa la odhanayaa markaa waa ku bannaantahay soonkeedu mashruuc bay ku tahay baa la odhanaya sidaas iyada ah ayay markaa ugu bannaan tahay markaa kaasoo kale waa laga soo reebay haddii soom waajib oo farala qofka lagu leeyahayna culammadu waxay yidhaahdeen waaba uga mudnaansho badan tahay qofku inuu soomo yacni sunnaha uu caadada u lahaa waa ka mudnaansho badan tahay oo soom waajib oo farala haddii lagu leeyahay waa inuu ka degdegsadaayo intaan ramadaanta u soo gelin waa inuu dedejiyaayo hore ula yimaadaa marka hadday wakhtigaa xataa la soo gaadho waa inuu labadaa maalmoodna inuu soomaa waxa weeye mashruuc bay u tahay mashruuc ayay u tahay waayo sunnaa la banneeyey mar haddii sunno la banneeyey dee waajibkuna waa uga mudnaansha badan yahay sunnaha oo in waajib lala yimaado iyo in sunno lala yimaado labada wax adayg badan in waajib lala yimaado sidaas iyada ah weeyaan labadan maalmood ee qofku uu hormarinayo hadduu markaa niyo ramadaan hadduu uga jeedo hadduu markaa uga jeedo taasna waxay tahay mamnuuc oo inuu markaa waxa weeye niyo markaa ramadaan inuu u soomo iyadaan ramadaan soo gelin oo aanu hubsanin oo ogaanin in ramadaan soo gashay inuu iska sii soomo oo ramadaannimo u soomo mid u bannaan maba ahaba taas iyadu waa muxaram laakiin waxa weeye mid sunno oo uu iska tanafulayo o iska sunnaysanaya ayaabaa loo diiday haddaanu caado u lahaan jirin oo isagaan sunnaha caado u lahaan jirin buu waxa uu yidhi iminkaan soomayaa mar haddaanad hore caado ugu lahayn oo aad leedahay markaysagaa hadda doorkan un baan markaa soomayaa waxa weeye inaad soonto ma aha baa la leeyihi inaad soonto ma aha maqaasida ku jirtana waxaa ka mida bay markaa culammadu yidhahdeen faralka iyo sunnaha in la kala sooco laakiin cilladaa markaa waxaa soo gelaya markaa wax yacni wax yeelaya oo ah markaa ninkan hore u soomi jirayba dee waxa weeye iyadoo markaa faral iyo sunno la kala soocaayo daraaddeed looma odhan markaysagaa ma soomi kartid sidaas iyada ah looma odhan calaa kulli xaal culamada qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu markaa yacni looga jeedaa qofkii markaa isaga oo markaa quwo leh oo xoog leh in ramadaantii markaysaga markaa uu gaadho oo aanu sunne markaysaga markaa yacni jidhkiisii iyo markaa naftiisii aanu ku sii daalin yacni taas iyada ana culamada qaarkood waa ku cilleeyeen calaa kulli xaal yacni markaa ramadaan oo aan bilanin inuu markaa qofku iska sii soomo oo ramadaannimo u soomaana uma bannaana sunnanimo markaysagaa inuu u soomo iyadoo ramadaan markaa in wakhtigay soo gelaysay ay joogto oo maalin iyo laba ka hadhay inuu sunnanimo u soomana haddayna caado u ahayn waxa weeye makruuh weeyaan bay jamaahiiru ahlicilmi yidhaahdeen laakiin faral haddii lagu leeyahay faralka waa soomi karaa xadiidka lix boqol iyo koob iyo konton wa can camaar ibni yaasirin waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi man saama alyawma aladii yushaku fiihi ku kasta oo sooma alyawma aladii maalintii kii yushaku fiihi la shakinayo gudihiisa oo dadku ay ka shakinayaan maso yacni ma ramadaan baa mise ma aha faqad casaa waa caasiyey abalqaasimi abalqaasim ayuu caasiyey yacni sala allahu alayh wasalam rasuulka ayaa loo jeeda waana kuniyadii nebiga sala allahu alayh wasalam oo waxa markaa uu lahaa nebigu kuniyo oo inaan markaa qaasim la yidhaahdo carruurtiisa ugu weynaa ayaa markaa jiray marka waxa weeye inankaas ayaa lagu kuniyeeyo abalqaasim ayaa la odhan jiray abalqaasim ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam la odhan jiray dakarahu lbukhaariyu xadiidka waxaa sheegay bukhaari tacliiqan isaga oo mucallaq ah ayuu markaa sheegay laakiin tacliiqiisu waxau ahaa mid majzuuma oo bukhaari jasmiyey waxaana markaa culammadu ay yidhaahdaan xadiidka waxa weeye hadduu mucallaqaadka bukhaari ka mid yahay oo calaa sabiili jasmi uu bukhaari markaa u tacliiqiyey oo uu yidhaahdo calaa sabiili jasmi waa maxay waa hadduu yidhaahdo hebel wuxuu yidhi hebel wuxuu yidhi hadduu yidhaahdo wey oo waxa weeye wuxuu yidhi waa gooyey bukhaari laakiin hadduu yidhaahdo ruwiye waa laga soo wariyey iyo yudkar waa laga sheegaa siiqatu tamriid baa la yidhahdaa muu jasminoo ma goynin oo wakhtiyada qaarkood markaa mucallaqaad aanu jasminine uu markaa yacni siiqo cudurayna uu ku sheegay oo i waa laga sheegay iyo waa laga soo wariyey iyo sidaasuu wakhtiyada qaarkood u sheegaa taasi waxay aqbali kartaa inay daciif noqoto iyo inay noqon mid walba waa aqbali kartaa taas siiqatu tamriidka uu ku sheegay aanu jasmin laakiin ta uu jasmiye uu yidhaahdo wuxuu hebel yidhi ciddaa uu hadalka ka sheegay waxay tahay cid markaa ay ka sugan tahay oo saxiix ka tahay weeye sidaas yada abay culammadu marka ay ka yidhahdaan wakhtiyada qaarkoodna waa dhacdaa bukhaari inuu yidhaahdo waa laga sheegay hadduu lafdigoo kale marka aanu lafdigii sheegine macnaha uu ku sheego oo kale wakhtiyada qaarkood siiqatu tamriid inuu ku sheega taasina waa dhacdaa bay yidhahdeen oo waxa dhacday axaadiis uu meelo kale oo saxiixa ka mida uu isagoo musnada xadiidka uu ku soo wariyey isagoo musnadoo sanadkiisu xidhiidhsan yahay uu ku soo wariyey ayaa jira haddana meelo kale uu ku tacliiqiyey uu markaa yudkaru iyo markaa erayada noocaasa isticmaalay culammadu waxay yidhahdeen sababta uu sidaa u isticmaalayaa waxay tahay yacni lafdigii baanu hadda ku sheegine macnihii buu ku sheegay xadiiska maadaama uu macnihii ku sheegay ayaa markaa siiqatu tamriidka uu isticmaalay bay yidhahdeen mana aha macnaheedu mar kastoo siiqatu tamriid uu ku sheego daciif bay agtiisa ka tahay ma aha ee qad waqad waxay ixtimaali kartaa inay saxiix noqoto waxayna ixtimaali kartaa inay markaa daciif noqoto labada mid walba waa u dhici karta laakiin siiqatuljasmi hadduu ku sheego ilaaba ilaa saxiix weeye wa wasalahu lkhamsatu a'immada shanta abaa xadiidka wasliyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed ha yeeshee imaam axmed marka isagoo camaar yacni ka soo warinaya kuma sugna baa la yidhi markaa kuma sugna saas aawadeed baa muxaqiqu odhanayaa musnadka kamaan helin laakiin saaxibu tawdiix waxa uu tilmaamaya iyadoo abu hurayre laga soo wariyey in markaa musnadka uu xadiidku ku yaalo waصaxaxahu ibnu khusayma ibnu khusayma xadiidka صaxiixiyey wabnu xibaan ibnu xibaan ayaa xadiidka صaxiixiyey xadiidkan waxa weeye culamo badan baa صaxiixisay waxaa ka mida tirmidi oo xadiidka tirmidi waa صaxiixiyey waxaa kaloo ka mida ibnu khusayma waxaa ka mida ibnu xibaan waxaa ka mida xaakim oo markaa yidhi waa صaxiixun calaa sharطi الbukhaari wa muslim shardiga bukhaari iyo muslim buu xadiidku صaxiix ku yahay waxaa ka mida markaa dahabi oo ku waafaqay daara qudni ayaa sanadka xadiidka isaguna saxiixiyey bayhaqi ayaa isaguna markaa macrifada ku saxiixiyey sida waxa weeye tuxfatulaxwadigaba ku sugan cabdulxaq alishbili baa axkaamu suqraha ku saxiixiyey mizi laftiisu waxa uu tilmaamay bukhaari markaa waa jasmiyey markaa sidaas aawoodee agtiisa inay saxiix ka tahay bay keensanaysaa ciraaqi laftiisu waa saxiixiyey sida saaxibu tawdiix uu soo naqlinayo xaafid ibnu xajar yacni sanad mutaabic xadiiska u ah oo ibnu abi shayba uu wariyey ayuu markaas yacni taxsiininaya oo u odhanaya isnaadkiisu waa xasan fatxulbaariga albani baa isaguna saxiixiyey shucayb arnauud ayaa isaguna saxiixiyey takhriijka uu ibnu xibbaanka ku leeyahay marka xadiisku calaa kulli xaal waa saxiix xukumka uu tilmaamayaana waxay tahay in waxa weeye maalinta dadku marka ay shakinayaan oo la shakisan yahay qofkii markaa soomaa inuu rasuulka sala allahu alayh wasalam caasiyey sidaas buu xadiisku sheegaya man saama yowma shaki baa alfaadda qaarkoodna ku soo aroortay maalinta shakiga qofkii sooma lafdigana waxa weeye man saama alyawma aladii yushaku fiihi waxaan farqi kala lahaa in shakigaasi inuu weyn yahay iyo inuu markaa yar yahay yacni labadaba markaysaga caam ayuu ku yahay xadiiskuna waxa weeye waa xuja weeye oo xadiisku waxa weeye waxa uu yahay waa mawquufun lafdan marfuucun xukman xagga lafdiga ayuu mawquuf ka yahay laakiin xagga xukmiga waxa uu ka yahay marfuuc buu ka yahay oo xukmu rafci ayuu leeyahay waayo saxaabigu hadduu yidhahdo cidda caynkaa samaysaa nebiga way caasiday macnaheedu waxay tahay arrinkaasi waa macsiyo saxaabiguna iskama odhan karo arrinkaasi waa macsiyo haddaanu nebiga markaa ka haynin war sidaa sheegaaya marka in nebiga sala allahu alayh wasalam war sidaa sheegaaya inuu ka hayo ayaa lagu xambaaraya oo lagu fasiraya marka haddaba markaa kan la tilmaamayo ee markaa rasuulka caasiyey waxa weeye waa ka u soomay niyo ramadaan maalintii dadku shakisanaa ayuu wuxuu u soomay isaga oo ramadaan uga jeeda ixtiyaatan ayuu yidhi ramadaannimaan u soomaya ramadaannimo ayaan markaa u soomaya oo intaan waxa weeye yacnii aan ramadaan afuri lahaa yacni shacbaan marka aan soomo oo ramadaannimo marka aan u soomo yacni sidaas oo kale ayuu markaa ku dhisaya marka tan noocaasi calaa kulli xaal waa mid marka waxa weeye aan bannaanayn weeye madaahibta qaarkooda waxa weeye yidhi iyo sawmu yowmi shaki waxaa laga tilmaamayaa waa maalinta waxa weeye markaa ugu dambaysa soddonka waxa weeye shacbaan maalinta ah ee dadkii ay isku hayaan bishii ma bilatay mise ma bilanin bishii ma bilatay mise ma bilanin wax daruurana cirku aanu lahayn wax daruura ama boodha ama siiga ah oo markaa bishii qarinayaana aanu jirin maalinta caynkaasoo kale ah markaysagaa yowmu shakigu weeyaan maalinta caynkaasoo kale ah yowmu shakigu weeyaan waxay ka saarayaan haddii daruuro iyo wax la midi ay jiraan waxay leeyihiin haddii daruuro marka ay jiraan xaalka noocaas ah iyada markaa way ka bixinayaanoo waxay leeyihiin waa la soomi karaa ayay markaa leeyihiin culamada qaarkood oo sidaas iyada ay yidhi waa jiraan laakiin calaa kulli xaal yacni qowlkaasi waxa uu yahay qowl daciifa weeye inkastoo saxaabada qaarkood iyo taabiciinta qaarkood laga soo wariyey waay yidhaahdeen marka waxa weeye haddii daruuro jiraan ixtiyaatan baan u soomaynaa iyo sidaas iyada ay yidhaahdeen saxaabada qaarkood ama taabiciinta qaarkood waxa weeye haddana markaa mid mashruuc ay tahay in markaa la soomo markaa ma aha oo ramadaannimo loo soomo daruura ha jiraan ama yaynay jirin mid waliba sawm yowmu shaki bay soo gudagelaysaa waxaana la istisxaabayaa asalkii hore ee shacbaannimo in lagu jiray alaslu baqaa'u maa kaan calaa maa kaan maxaa la hubay waxa la hubay in markaa lagu jiro shacbaan ilaa ay sugnaato ramadaan inay bilatay waxa markaa yacni la weheshanayaa xukumkaa hore waxaana la odhanayaa markaa shacbaan baa weli baaqi ah shacbaan ayaa weli baaqi ah ayaa la odhanayaa axaadiista soo socdana waynu ku arki doonnaa ee nebigu sala allahu alayh wasalam waa nahiyey oo waa reebay ilaa bisha la arko in la soomo yacni markaa ilaa bisha la arko in la soomo nebigu sala allahu alayh wasalam waa nahiyey oo waa reebay oo waxa uu yidhi markaa falaa tasuumuu xataa tarawu alhilaal walaa tuftiruu xataa tarawhu yacni ha soomina ilaa bisha aragtaan hana waxa weeye afurina ilaa bisha aragtaan marka waa nahyi nahyiguna waxa uu keensadaa taxriim xaaraantinimayn buu keensadaa marka xaal walbana caan bay ku tahay xaalka daruuro jiraan iyo boodh iyo siiga iyo wax la midi iyo xaalka aynay jirin mar walba caam ayay ku tahay yacni takhsiiska laga khasisaye axwaasha qaar laga saarayaana waxay u baahan tahay deliil lagaga saaro ayay markaa u baahan tahay haddii deliilkii aanu jirin yacni mid waxa weeye bannaan tahay ma aha in waxa weeye la yska soomaa waxaana lagu xambaarayaa markaa saxaabada qaarkood oo wakhtigaas odhan jiray hala soomo yacni inay leeyihiin markaa sunanimaanu isaga soomaynaa yacni maadaama aanu ka baqayno markaa waxa weeye inaan wakhti ramadaan wax cunno si aynay taasi u dhicin yacni markaa waxa weeye sunanimo iyo tatawuc ahaan ayaanu markaa isaga soomaynaa laakiin calaa kulli xaal lafteeda marka isagaa mid la samayn karo yacni waxa weeye mar haddii waxa weeye markaa aanu qofku caado hore u lahayn yacni aynay caadadii waafiqin mid la samayn karo ma aha oo laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmayni ilaa rajulan kaana yasuumu sawman falyasumhu xadiiskaasuu gudagelaya xadiidka lix boqol iyo laba iyo konton wa can ibni cumara cabdillaahi ibni cumar waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhuma isagii aabbihiiba ilaah raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waxaan ka maqlay yaquulu isagoo markaa odhanaya idaa ra'aytumuuhu haddaa bisha aragtaan fasuumuu sooma wa idaa ra'aytumuuhu haddii bisha aragtaan tii hore waxay noqonaysaa bisha ramadaan haddaa aragtaan oo ay bilato fasuumuu sooma wa idaa ra'aytumuuhu bisha markaa shawaal haddaa aragtaan fa aftiruu afura fain gumma calaykum haddii laydinka qariyo faqduruu lahu yacni ku qiyaasoo u qadara inay soddonkii dhammaystiratay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday fain uqmiya calaykum haddii laydinka qariyo faqduruu lahu alaaiina waxaa u qadartaan soddon markaa u qadara soddon yacni u qadara inay bishu noqotay walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday fa akmilu lciddata tirada dhammaystira alaaiina soddon markaa dhammaystira walahu bukhaari waxaa u sugnaaday fii xadiidi abi hurayra iyadoo xadiidka abi hurayra ay ku sugan tahay radia allaahu canhu faakmilu dhammaystira ciddata shacbaana tirada markaa shacbaan alaaiina soddon markaa dhammaystira xadiidkani waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye bisha in aragtina lagu soomo aragtina lagu afuro labada mid walba inay aragti noqoto hadday tahay soonka la soomaayo iyo hadday tahay afuraadda markaa la afuraayo ilaa markaa bisha la arkana inaan la soomin ama soddonka bishu ay dhammaystirmaan bishu sideedaba waxay ku sugnaataa laba shay bay ku sugnaataa waa mida markaa waxay ku sugnaataa iyadoo bishii la arkay oo cid cadliyo lagu kalsoon yahay bishii araggay aragtay inay markaa sheegto taas waxa weeye waa ku sugnaataa ru'ya mid labaadna waa ku sugnaataayo bishii ka horraysay in soddonku dhammaystirmeen marka laga soo tiriyo ayaantii la arkay hadda taariikh ma aha bisha ka horraysay ayaantii la arkay marka laga soo tiriyo inay soddonku dhammaystirmeen taana waxa weeye waa ku sugnaata bilaha sidoodaba qamariga ahina waxa weeye soddon iyo yacni marka iyo sagaal iyo labaatan bay noqdaan soddon waa noqdaan sagaal iyo labaatanna waa noqdaan laakiin kamana bataan kamana yaraadaan siddeed iyo labaatan bilaha qamariga ee dayaxa la eego yacni markaa waxa weeye siddeed iyo labaatan ma laha koob iyo soddonna ma laha ama waa soddon ama waa sagaal iyo labaatan sidaas iyadaa weeyaan labadaa shay bay ku sugnaataa ama waa aragti ama waa bishii hore oo markaa waxa weeye soddonku ay dhammaystirmeen haddii waxa weeye bishii aan la arkin waa inaan markaa waxa weeye xukumkii hore waa in la istisxaabaayo la weheshadaa hadduu soon ahaa iyo hadduu waxa weeye soon la'aan ahaa ilaa soddonku ka dhammaystirmaya sidaas iyadaa weeyaan haddii waxa weeye laydinka qariyo oo markaa siigo ama waxa weeye markaa ceeryaamo ama waxa weeye markaa roobab ama daruuro haddii waxyaalaha markaa laydinka qariyo aa arki weydaan bishii markaana waxaad samaynaysaan yacni markaa soddonkaa dhammaystiraysaan ta hore ha ahaatee shacbaan ama ta dambe ha noqoto ee waxa weeye ramadaan culamada qaarkooda yidhi faqduruu lahu waxaa looga jeedaa bimacnaa ku qadara bishii inay bilatay oo mar waxa weeye haddii markaa yacni daruuro ama markaa waxa weeye ceeryaamo ama siigooyin ay idinka qariyaan bishii oo jihadii iyo geestii laga arki jirayba wax qariyay jiraan xaaladdaa waxaa ku qadartaan oo ku qiyaastaan inay bilatay oo daruurta ka hoosayso culamada qaarkood baa sidaa yidhi laakiin qowlkoodaasi waa daciif waayo waxaa ka hor imanaya haddiiba lafdiga markaa faqduruu lahu ixtimaal geli lahaa yacni waxa weeye soddonka dhammaystira ayaa xadiidka ku cad faqduruu lahu alaaiina soddon u qadara baa la yidhi iyo faakmilu lciddata alaaiina tirada waxaa dhammaystirtaan soddonka dhammaystira marka macnaha faqduru oo laba ixtimaal gelayey ma waxaa looga jeedaa waxaa ku qadartaan oo ku qiyaastaan inay daruuraha ka hoosayso oo ay bilatay mise waxaa looga jeedaa markaysaga waxaa ku qadartaan in markaa soddonku dhammaystiran yahay waxaa xadiidkaasi u cayimay in looga jeedo markaa soddonku inuu bishu ay dhammaysatay sidaa ku qadar oo ku qiyaasa marka qowlka kale wuxuu noqonayaa qowl daciifa oo in la qaato marka aanu ahayn sidaas iyadaa ayuu markaa noqonaya sidaas ayuu markaa noqonaya marka xadiidka waxa weeye riwaayadii mujmalka ahayd riwaayaadka kale ayaa caddaynaya oo fasiraya oo bayaaminaya riwaayaadkaa bayaamiyey ayaana marka waxa weeye yacni markaa lagu qaadanaya lagu camal falaya aragtida marka la yidhi waxa weeye marka aragti ku sooma macnaha loogama jeedo dadkao dhammi inay wada arkaan lagama tilmaamayo culammadana wax qabaa ma jiraan dadkao dhani ha wada arkaan ee waxa markaa ugu badan ee culammada qaarkood ay tilmaamaan waxay tahay inay laba shardiyaan oo yidhahdaan laba nin ha arkaan ama laba qof ha arkaan laba qof walow dhadigba ha ahaadaan laba qof ha arkaan culamada qaarkoodna ay yidhaahdeen sida xanafiyadoo kale haddii waxa weeye waxay u kala qaadeen daruur inay daruuri jirto ama wax jihada markaa laga arko qarinaya inay jiraan iyo inayna jirin hadday markaa saxwi tahay oo markaa saafi tahay oo ceeryaamo daruuro roob yacni markaa waxa weeye siigo intaa midnaba haddaynay jirin qolada xanafiyadu waxay yidhahdeen koox markaa wax ka yari markaa inay bishaa sheegaan lagama aqbalayo laakiin haddii waxa weeye ama ceeryaamo ama daruuro jiraan marka waxay leeyihiin waa la aqbalayaabay markaa leeyihiin yacni marka waxa weeye labada iyo waa la aqbalayaabay leeyihiin labada iyo waa la aqbalayaabay leeyihiin laakiin hadday samadu saxwi tahay oo ay saafi tahay markaa koox wax ka yar lama aqbalaya bay yidhahdeen waxa ugu badana culamada qaarkood ay tilmaameen waa sidaas culammaduna waxay u badan yihiin haddii laba ay arkaan inay ku filan tahay bacdi ahlucilmiga ka midina waxay ku tageen sida shaaficiyada iyo xanaabiladu bisha ramadaan biladkay bilanayso markaysaga hal markhaati inuu ku filan yahay hal markaa markhaati oo lagu kalsoon yahay inuu ku filan yahay laakiin bisha shawaal markaa inay u baahan tahay laba markhaati laba markhaati iyadu markaa inay u baahan tahay ayay markaa waxa weeye culammadaasina ku tageen marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni marka waxaa laga tilmaamayaa sumuu liru'yatii wa aftiruu liru'yatii waxaa looga jeedaa bacdi ka midi inuu arko walow bacdigaasi haba yaraade ee ayaa laga tilmaamaya sidaas ayaa looga jeedaa sidaas ayaa markaa looga jeedaa marka waxa weeye halkaa waxaa ka baxaya xisaab iyo taariikh in markaa lagu soomo oo lagu afuro oo la yidhaahdo waxa weeye qofka xisaabta falakigaa yaqaanaa isagu khaasnimadiisa ama gaarnimadiisa waa ugu soomi karaa ama waa ugu afuri karaa amaba la yidhaahdo si caamay dadku waxa weeye xisaabta iyo taariikhda ugu afuri karaan ama ugu soomi karaan waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi inna ummatun ummiyatun laa naktubu walaa naxsub annagu waxaanu nahay ummad waxa weeye ummiya oo aan waxna qorin waxna xisaabin ayaanu nahay marka waxa weeye haddaa bisha aragtaan sooma haddaa aragtaanna yani markaa afura weliba axaadiista qaarkood nahyi bay sheegaysaayoo ha soomina falaa tasuumu xataa tarawhu ha soomina ilaa yani markaa aragtaan ha soomina walaa tuftiruu xataa tarawhu hana afurina markaysaga ilaa ka aragtaan bisha yani markaa waxa weeye yani ha afurina abu daawud iyo xadiiskay soo wariyeen saasuu tilmaamaya falaa tasuumu xataa tarawu lhilaal walaa tuftiruu xataa tarawhu sidaas yada ayuu sheegaya marka culamada qaarkood oo xisaabta qaadan jiray baa jira laakiin qowlka noocaasi axaadiistu ka hor imanaya markaysaga xo saxiix maaha waa daciif ibnu taymiyana aad buu u radiyey marka majmuucu fataawaha tawaariikhda iyo markaa taariikhaha in lagu soomo ama lagu afuro waxaanu yidhi markaa umuuruhu kuma indibaadi karaan oo kuma xadaysmi karaan oo waxa weeye miday dadku markaysaa markaa yani ku garan karaan ma aha bisha soo gelitaankooda iyo bixitaankooda yani xisaabta waayo markaa xisaabtu waxay ku xidhan tahay oo ay tilmaamaysaa yani intaas markaa muddo intaasa ayay markaa yani bishu ka dambaysay markaa qoraxda dhicitaankeeda marka intaas waxa weeye hadday ka dambaysana waxaa suurtoobi kartaa in la arko taasna waxay isku khilaafaysaa min beledin ilaa beled beledaday ku kala duwanaanaysaa meelaha dhulka sarrayntooda iyo hoosayntoodaay ku kala duwanaanaysaa waxaa dhici karta meel sarraysa inay suurtoobi karto meeshii laga arki karaya inay tahay meel hoosaysana aynay suuroobi karin waktigaasoo kale in laga arki karo yani markaa beled in laga arki karaa suuroobi karta beled kale aan laga arki karin kala xadaynta la kala xadaynayo beledada markaa laga arki kara iyo kaan laga arki karin xisaabti markaysaga markaa ma caddayn karto marka waxa weeye waxaa dhici karta markaa iyada ay suurtoobi karto xisaabiyiintu soo saaraan in waxa weeye la arki karo haddana cid aragtayba inayna jirin ta kale xisaabtii waa khatii kartaa ee waa gefi karta marka calaa kulli xaal shaykhulislaam ibnu taymiyana aad buu u radiyey hilaalna waxaa hilaal loo yidhi dadku markaysaa markaa sheegista ay sheegayaan shahar waxaa loo yidhi ishtihaarka ay caan baxayso marka waxa weeye calaa kulli xaal axaadiistuna waa diidaysa markaa in aragti waxaan ahay in lagu soomo ama lagu afuro waa diidaysa haddaba waxaa jira culamada mucaasiriinta qaarkood baa waxay yidhaahdeen cillada loo yidhi marka waxa weeye aragti ku soomo aragti ku afura oo xisaab yacni markaa loo diiday waa inaan ummaddu waxna qorin waxna xisaabin oo nebigu waxau ihi sala allahu alayh wasalam inna ummatu umiyatun laa naktubu walaa naxsub laa naxsubu waxa weeye waa xisaabtii markaa weeye xasaba yaxsubu laakiin laa naxsibu aw laa naxsabu waxa weeye waa tii malaha ahayd laakiin ta xisaabtahay laa naxsubu weeye siinku waa godan yahay marka waxba ma xisaabina buuri ummaddii hadday isbeddesho ummad qoraal taqaana ay noqoto ay wax xisaabiso ay u badato markaysagaa dad wax weeye qoraalka iyo aad u yaqaana xaalka noocaasa waxa weeye alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman xukumku cilladu la wareegaya joogitaan iyo maqnaanshaba sidaas waxaa yidhi markaa hadal badan oo caynkaa ku saabsan axmed maxamed shaakir qaadigii markaa la odhan jiray ayaa markaysaga markaa yidhi marka axmed maxamed shaakir waxa uu tilmaamay in waxa weeye dadku hadday markaa xisaabtii barteen oo yani markaa kitaabadii iyo qoraalkii barteen in xukumku isbedelayo aynay bannaan tahay markaa in la cuskado oo cumuumulcilla ayaa la qaadanayaa buuri waxaana marka ay tahay xisaabtu marka hadda markaa heerkay gaadhay buuri qaci bay markaa noqotay buuri oo aragtida markaysa markaa dadku waxay markaa iska noqon kartaa way gefi kartaa laakiin xisaabtu waxa weeye markaa waxay noqon kartaa markaysaga qaci bay noqon kartaa buuri adigu hadal badan oo caynkaasa ayuu sheegay laakiin calaa kulli xaal hadalka noocaasi markaysaga mid saxa maaha yacni sababkuna waxay tahay inaan marnaba xisaabta inaan la cuskan karin ummaddana mar layba markaysaga waxa badan markaa ciddaan waxba qorin ayaa markaysaga markaa badan ciddaan waxba qorin oo waxba xisaabin ayaa ummaddana yacni markaa badan xisaabtan marka waxa weye la tilmaamayaan axaadiistii marka yani waa ka hor imanayaan xadiiskana waxa weeye yacni waxaa laynoo yidhi aragti ku soomo aragti ku afura cilladeedu may ahayn oo keliya inaan ummaddu waxba xisaabin oo waxba qorin ee waxaa la odhan karaa waa juz cilladii ka mid a ama waaba xikma la odhan karaa xikamka markaysa waxa markaa xukumka looga jeeday ka mid a marka cilladu markaa maadaama aynay ahayn iyadoo keliya yacni ma noqonayso xukumkii mid isbedela markaa ma noqonayso xukumkii mid isbedela ma noqonayso marka waxa weeye calaa kulli xaal yani jamaahiiru ahlicilmi waxay ku tageen inaan xisaabta iyo taariikhda la ictimaadi karin aragtida un ay tahay waxa markaa la ictimaadaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk